Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Maamulka Jubbaland ayaa ka dhagax dhigay xarun caafimaad oo cusub deegaanka Dooxo-Garsey ee duleedka Kismaayo. Waxaa ka qayb galay dhagax-dhigan xaruntan caafimaad xubno ka tirsan maamulka Jubbaland, wasiirro, guddoomiyaha degmada Kismaayo, baxda Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Jubbaland. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Jubbaland, Ismaaciil Axmed Garas, ayaa ka warbixiyay MCH-kan.
annagu wasaarad ahaan waxaan ballan qaadaynaa inaan xarunta aad dhisteen dhismaheedana ka qayb qaadanno maadaama aadna tusteen in la dhisi karaba marka xaruntaa la dhammeeyana daryeel caafimaad oo dhammaystiran inay helaan dadka reer buulagarisay ayaan ballan qaadaya insha allahu tacaala ilaahayna ha nagu barab gabo guddoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdulaahi Farweyne ayaa bogaadiyey hirgelinta MCH-kan.
aanu goobjoog ka ahaadno oo dhagax dhigno m c h-ka ama xarunta caafimaadka ee tuulada dooxa garasey oo dadweynuhu ay isku tashi ku dhisayaan waa idinka mahad celinaynaa intii wax ku darsatay iyo intii soo hindhistay fakarkaa lahayd wasaaradda caafimaadka oo ballan qaada iyaduna inay qaybta ka dhimanna ku darayso dibna u haynayso oo iyadoo adeegii ka bixinaysana wasiir waa uga mahad celinaynaa bulsho iyadu shaqadii dowladda laga rabay intay qaybteedii qaadqaadatay maanta dhahaysa dowladay wixii ka dhiman ku darsadana waa horumar ballaaran waxayna muujinaysaa dadku meesha uu dowlad wanaag ka marayo MCH-kan ayaa muhiim u ah bulshada ku nool deegaanka Dooxo-Garsey maadaama aysan horay u jirin xarun caafimaad oo ay ka helaan adeegyo caafimaad